sannadihii dhowaa waxaa ku soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan gabdhaha dhallinyarada ah ee bartay cilmiga injineeriyadda dhismaha ee looga shaqeeyo qeybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha gabdhahan ayaa marka ay bilaabaan ku shaqaynta cilmiga ay soo barteen waxay la kulmaan caqabado kasoo wajaha bulshada warbixintan waxaa boorama kasoo diray haashim sheekh cumar good wakhtiyada hore way yareyd in gabdhaha soomaalidu ay bartaan aqoonta dhismaha iyo injineernimada marka ay u gudbaan heer jaamacadeed balse muddooyinkan dambe qaarkood ayaa doortay inay bartaan cilmiga dhismaha kuwaasi oo ka qalinjabiyey kuliyadaha injineernimada ee jaamacadaha waddanka gudihiisa haddaba gabdhahaasi farsamada cilmiga dhismaha bartay ayaa kala kulma bulshada dhaliilo la xidhiidha aqoonta ay barteen ee farsamada dhismaha oo aan dhaqan ahaan haweenka lagu baran sida ay tilmaamayaan injineer raxme axmed ciise iyo injineer najme maxamed oo dhowr sano ka hor ka qalinjabiyey kuliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud
magacayga injineer raxme axmed ciise ah gabadh injineera kasoo baxday jaamacadda camuud haddaan eegno caqabadaha ugu waaweyn na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqayno oo suuqiisa ogolaarta wax adag farastan waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii dadkeenu ma aaminsano mana haystaan in hablo wax qaban karaan dee markaa waxaan oran karaa taasina waxay ubaahan tahay dhabar adeeg in habluhu dhabar adeegaan bulshaday tusaan inay wax qabtaan hamigii iyo rooyinkay leeyihiin ay ka mari dhaliyaan
magacaygu waa najme maxamed cumar horta caqabad badan baa hortaagan markay gabadhu barato injineerinka waa waxaan looga baran inay hore u bartaan markaa markay bii-adii ku yaryihiin dadkii baranayay waxaa dhacaysa inay caqabada hortimaado gabadh waxaa lagu yaqaana inay inta badan waxay bartaan caafimaadka businesska meelahaas iskaga dhex jiraan laakiin injineerinkii waa rag inta badan waxay ku orna xitaa markaad baranaysid waa faculty adag maxaa ku geeyay waa facultigii ragga si ay u kala soocan yihiin oo la yirda kaasna rag baa baran kara kana dumar baa baran kara soo markaa waxaa jira caqabado aada u badan oo runtii hortaagan dumarka markay noqoto dhanka shaqada laakiin taa waxaa lagaga gudbi karaa waa gidaar adag gidaarka adag waxaa loo baahan yahay cid dumisa oo u dhabar adeegta dhabar adeegaasina ma odhanaya waa wax sahlan wax aada u adag oo u baahan in ay gabadhu runtii iska dhigto qof adag inkasta oo gabdhahani ay shaqo ku heleen aqoontii ay barteen kana shaqeeyaan hay-adaha dowladda qaarkood ayaan weydiiyey meelaha ay ka howlgalaan iyo shirkad dhisme oo ay gaar u lahaayeen horena u aasaaseen inay ku shaqeeyaan iyo in kale waxaan isku dayna inaan samaysano shirkad magaceega laraahdo fogaan arag oon labadayadu leenahay waxaan isku dayna inaan bulshada wax ka bedelno waxaan isku dayna deyrka adag ee haweenka haysta inaan dumi karno shirkadaasaan aasaasnay waxaan isku dayna si volonteera inaan bulshadii ugu adeegno oon wadooyinka iyo baahiyaadka jira aan wax ka qaban karno laakiin dee wax waan qabanay kow laba ah laakiin halkaan rabnay weli amba aan islahayn bulshadaod uga faa'iideyn kartaa maanu gaarin insha allah waxaan rajeynaynaa inay halkaan rabna gaadho iminka waxaan joogaa anigu hay-adda wadooyinka r d e da oo fiilkii kama dhex bixin weli waan ku shaqeeyaa fiilka injineernimada haa waan ku shaqeeyaa aqoontayda injineernimadkii waxaan joogaa wasaaradda biyaha qaybta injineerinkan jooga halkaasaana kaga shaqeeya shirkadii fogaan aragna muxuu ahaaye iyada markaan u helo tartan waan tartamaa markaan shaqo u helo waan ku shaqeeyaa midaan rajadhiga maaha haddaba iyadoo ay gabdhaha bartay cilmiga dhismaha ee injineernimada culusyadaasi soo wajahaan haddana injineer najma maxamed waxay ku dhiirigelinaysaa gabdhaha wax ka barta kuliyadaha injineernimada ee waddanka gudihiisu inay bartaan farsamada dhismaha
hablaha bartaa injineernimadka ama raba inay bartaan waxaan ku boori lahaa inay bartaan iskana dhameeyaan jaamacadooda caqabado badan baa kulleyba hortaagnaanaya hadday barato business iyo hadday barato engineering shaqo kastaana waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego juhdi la geliyo loo dadaalo haashim sheekh cumar good v o a boorama